kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya xarunta v o e da ee magaalada london waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu uga hadli doonnaa abaaraha ka jira guud ahaan somalilan barnaamijka waxaa marti ku ah sharmaarke axmed maxamed geele oo ah xogeyaha golaha wasiirada somalilan islamarkaana xogeeye sidoo kale ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee kusoo dhowo barnaamijka marka hore
calaykum salaam walaal ridwan waan dhowahay aad baad umahadsan tahay waxaan jecelahay bal inaad noo sharaxdo meelaha ugu daran ee hadda abaaruhu ay ka jiraan somalilan walaal ridwan marka hore aad baan kuu salaamaya adiga iyo bahda v o a ee barnaamijka nagu casuumay runtii casuumaadiinan aan dareen weyn uhayno maadaama ay tahay dawaaq gaadhsiin meel fog lagu tuurayo walaal abaartan muddooyinkii u dambeeyey riiqa dheer ku reebta somalilan iyo guud ahaanba mindaqada ayaa imanaysa xilli wakti roobaadkii ilaahayna baray inaan roobka helno aanay nagu soo beegmin aanaan roobna helin marka walaal abaartu guud ahaanba iyadoo jamhuuriyadda wada taabatay waxayse si gaara hadda riiqdeeda iyo abaarteeda dhibta aada looga dareemaya deegaamada galbeedka gaar ahaan gobolada awdal iyo seley waa gartay idinka guddi ahaan ma tagteen goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan ee hadda aada ii sheegtay walaal saddex iyo tobankii bishii labaad ee laba kun iyo lix iyo tobanka oo hadda laga joogo muddo afartan cisho ilaa konton cisho ku siman bay guddigan magacaaban tahay wakti xaadirkan aan kula hadlayo waxaa deegaamada ah ku sugan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha guddigan waxaa sidoo kale muddawaan kasoo laabtay wasiirka arrimaha gudaha waxaa socodka socdaalkiisa in yar kahor kasoo laabatay wasiirada wasaaradda maaliyadda walaal waa markii saddexaad ama afraad ee guddida xubno kamid a ay raashin iyo deed iyo kawarhayn bay u tegayeen deegaamada waxyaabaha ugu daran ee aada aragteen ee abaaraha ay sababeen maxaa kamid ah haddii aada noo sheegto walaal markay abaari dhacdo kolley biyo iyo baad la-aan baa qofka ugu soo horeeya waxaa ku xigaya xaaluf iyo xoolo la-aan qofka u raacda walaal markaa indhahaaga iyo dareenkaagu mid ay eegi karayaan maaha marxalada meesha ka jirta waxaad arkaysaa dadkii oo xoolihii ka dhamaadeen oo socon karila dadkii oo midba mid tamar ku dhaamin oo indhaha uun iska eegaya waxaad arkaysaa aabbo ubadkiisii kasoo cararay si au biyo iyo daad ugu doodo oo marka uu xoogaa helana meela ugu noqdo aan garanayn oo dhexda marka dambe lagu gaadhayo iyagiioo dadka qaarkood ay naftaba ka baxday sida sheekooyinka ama xanuunada ugu badan ee hadda aan dareemayna warbixinaha kasoo baxaya kamid a aabbo ka yimid hooyo iyo laba ciyaala saddex ciyaala oo buuraha dhexdooda iyagoo lugeynaya iyagoo markaasi daad iyo biyo raadinaya u kasoo cag dheereeyey se wuxuu ugu soo raadiyey markuu eegi kari waayo xaaladooda ayaa deegaankii ugu horreeyey markuu yimid wax ka helay dadkii ka codsaday inay la baadi doon tagaan de nin deegaanka garanaya maaha intii la wareegaalaysanayay muddo kadib waxaa goobtii la gaadhay iyadoo hooyo iyo laba ciyaala naftu ka baxday ilmo yarna walal keligii keligii dul fadhiyo dadka marka guud ahaan u dhintay abaaraha tiradooda wal ilaa hadda waxaa lasoo diiwaangelinayaa sideed qof ilaa sagaal ruux inay biyo iyo baadla-aan u dhinteen waa masiibo runtii aada u weyno dhammaanteenba ina damqaysa inta jinsiyadda iyo umadnimaduba ay ku hadhay marka walaal sideed ilaa sagaal qof baa ilaa hadda loo diiwaan gashan inay biyo la-aan iyo baad la-aan nafta uga baxday dhinaca dunyada haddaan eegno wax wara ma ka hesheen tirada xoolaha ah ee iyana abaaraha ku dhintay walaal runtii waxaa xusid mudan xoolaha oo ahayd lafdhabarta dhaqaalaha somaliland ku taagnaa maadaama ay marna iibsanayeen marna iyagu qalanayeen ayaa waxaad arkaysaa iyagoo tarab tarab u leedaya oo tirada iyo inta faraha lagu tirin kara sii dhaafaya marba marka ka dambaysa walaal marka adduunyadu iyadu wax la tirin karayo wax la qiyaasi karo toona maaha xilligan maxaa marka ilaa iyo hadda idiin hirgelay dhinaca marka la eego ururinta kaalmada iyo gurmadka yaase idinkala shaqaynaya ka sokow shacabka iyo maamulka somalilan walaal ilaa hadda waxaa noo suura galay inaan qayladhaanta meel dheer gaadhsiino dal walbaba khayraad buu leeyahay khayraadka somalilan tirsata waxaa kow ka ah dadkiisa marka dhawaaqii aan u diranay afar meelood ilaa shan meelood baanu astaysanay ka koobaad wuxuu ah xukuumadda dalka haysa in iyada kaalmo deg dega laga doono sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan ee qurba joog leh ee dal joog leh ee arday leh in wax iyagana la weydiiyo waxaa sidoo kale noo raacaysay macaawinooyin aanu ka rajeynay dalalka islaamka iyo kuwa caalamkaa waxaa daree waxaan ilaa hadda wax naga soo gaadheen dawladda sacuudi carabiya oo shan iyo labaatan kun oo qoys raashin ku dhow noo keentay waxaanu sidoo kale halkan ka ammaanaynaa dawladda imaaraadka carabta oo raashin celceliskiisu ilaa sideed kun oo qoys naga kafeeyey au naga soo gaadhay walaal markaa xukuumadda iyo shacabka kasoko macaawinoon inahaasaan ilaa hadda haynaa waa garta hay-adaha gargaarka ee ka howlgala somalilan ee inta badan dowladaha galbeedka dhaqaalaha ka hela iyagu gacan ma ka geysanayaan dhibaatada hadda taagan walaal waraaqdaan aan dhammaan u qornay way jiraan oonu kaga codsan in abaartan inay wax muuqato ka qabtaan walow la soo diiwaangelinaya inay biyo iyo biyo dhaamis meelaha qaarkood ka samaynayaan haddana ilaa imika waanu tegaynaa cod dheerna waanu ku celinaynaa in laga macaawinooyinkoodii iyo dhibaatadu intay laag tahay iyo jawaabtoodu ay aada u kala badan tahay runtii iyo masiibadu ka badan tahay waa garta waxyaabaha ugu daran dabcan sida aad sheegtay waa biyaha iyo raashinka oo inta badan dadku ay u le-anayaan marka si maaragtay habaysan oo dadka biyaha loo gaadhsiin karo oo guddigiina aada dejiseen ma jirtaa ilaa iyo hadda haddii biyo idinku filan aada hesheen
walaal waxa uu koobaad ee dhibaatada lagu hayay si aad u sheegtay waa biyaha iyo qorsheynta in dadkan la qorsheeyo dhibaatadu marka ay meel gaara ka dhacdo way fududahay inaad intaa intaad isku toosiso wax gaadhsiiso laakiin marka dal baaxadiisu intaa leegtahay meel walba laga soo diiwaangeliyo in biyo la-aan iyo baad la-aan ka jirto awoodaaduna runtii inay wada gaadho geeska gees way adkaanaysaa dadka deegaanada ku jira dad kaam fadhiyo oo meel keliya loogu hagaago maaha waa tuulooyin teelteel u kala yaalla iyo dad kala filafsan waxaa noo dheer in abaartu geeska oo dhan bay sidaan kuu sheegay saamayso dad badan oo ka yimida dowla deegaankan agteena ethoobiya ilaa dhulkaasoo dhaniba ay usoo hayaameen markiisa ay xoolahooda usoo qululiyaan iyagoo markaa keenaya meesha xeeb ugu dhow sida lagu haye iyo cabdigeeda iyo ceel sheekha iyo dhulka u dhow oo geela waa la qululiyaa xilliga abaarta sidoo kale waxaa la rajeeyaa xays xeebaha ka daa xiliyadan laakiin markay intiiba waayeen waxaad moodaa inay isdamceen inay dib ugu noqdaan dalkoogii maadaama ay abaar iyo daltabiya isku raacday noqodkii ay noqonayeen baabuuraha dhexdooda qaarkood meydkoodii loogu tegayaa marka walaal way adag tahay marka dhibaatadu kugu waabariisatay inaad mar keliya wada gaadho walow dadaaladu jiraan haddana way adag tahay qof walba in xaggiisa lagu gaadho gurmadka aad sheegtay in dowladaha qaar aad ka hesheen iyo shacabka somalilan ka sokow waxaan filayaa in weli aanay fari ka qodnayn waxa aad u baahan tihiin marka maxaad rajaynaysaan oo aad isleedihiin waad heli kartaan muddada dhow si abaaraha wax looga qabta sii baahaya walaal ridan waad mahadsan tahay waa dhab oo gacanta keliya ee beeqlaha lagu lagu dayn baxaa ee lagu oon baxaay waata ilaahay rajada koowaad ee maanta aanu qabnaay waa ilaahay subxaana watacaala abaartan inuu naga soo jebiyo inuu roob inoo keenayo raxmaadkiisa inuu waxani waa ciqaabe dembi dhaaf aynu ilaahay ka helno ilaahay inoo naxariisto ummadiisa iyo khalqigiisa inagu ma quudin karno isagu inoo quudiyo waxaa labaadan rajaynayna waxa weeye in dowladaha islaamka kuwa caalamka kuwa in uun dadnimada iyo dareenku ku dambeeyo inay hadday wax bixin lahayeen maanta maantay tahay inay maanta wax ka qabtaan waayahay haddaan usoo noqonno dabcan sharikado fara badan iyo ganacsato soomaaliyeed ayaa jirta wax gacana iyagu ma ka geysteen abaarahan iyo gurmadkooda ilaa iyo hadda walaal dadka aan ammaanayo een runtii bogaadinta badan u haya aynu gaadhsiino heer aynu khayraadka dalka ku tilmaano waxaa hormuudka ah oo hor socdaan mar walba tirsanaa waa shirkadaha dalkan ka jira waxaan xusi karaa shirkado badan oo runtii gacan laxaadle ka geysanaya abaaraha hadday noqoto fariimo ay nala qaadaan hadday noqoto gargaarka gacantu ay markiiba soo gaadhsiiyeen waxaa halka ka xusi karaa shirkada telesom oo runtii gacantii koodaad loo keentay konton kun oo dollar mar labaadna kusoo celisay konton kun oo dollar oo labaad waxaa ka xusi karaa shirkada dahabshiil group oo sideetan kun oo dollar iyaga iyo shaqaalahooga iyo baankoogaba noo keenay waxaan xusi karnaa shirkada som cable oo sideetan kun oo dollar noo keentay shirkada alxarbi oo labaatan kun oo dollar bixisay haddana labaatan kun oo kala diyaarlaa shirkadaha ay kamid yihiin takaful iyo ikhwa iyo dhammaan shirkadaha dalka ka jira waxaan isleeyahay dadaal kuma yaraa orodkuna kuma yaraa ma dhawa dadka soomaalida ee qurbaha ku nool kaalmo intee leeg ayaad iyaga ka hesheen ka sokow dabcan sharikadaha iyo ganacsatada lacagaada aad aad ka hesheen ee hadda aad ii tirisay wax iyaga laga helay oo wax lagu qaban kara ma jirtaa walaal ilaa imika waxaa muuqanaysa jaaliyadaha dibadda inay koox koox iyo gruub gruub isku habeynayaan oo ay usoo dirayaan dhammaan qurba jooga qaybihiisa kala duwan ingiriis kale ee maraykan kale ee meelaha kala duwana dibadda leh waxaan dareemayaa walaal inay heer qaran iyo heer gobolba ay gurmad deg dega ay wadaan ilaa imika inay qaarkood ururinayaan inay qaarkood soo bixiyeen in qaarkood dareenkoogu diiran yahay oo dareemaysa inay kula damqanayaan marka waan guud ahaan waan ammaanayaa waxaase unan leeyahay ricisku inta birta loo soo situu kasii baktiyaa kunka aad kolba heshaan iyo labadaad heshaan tiro badan isla suginayso soo dhaafiya waxaa laga yaabaa intaad ururinayso inay qaarba u leedaana waayahay gabagabada barnaamijkaan maraynaa bal marka hore abaarahan ilaa meeqa bilood ay soo jireen meeqa biloodaas la filayaa inay inay sii jiri karaan oo dadku ay dhibaatadan kusii jiri karaan walaal ilaahay subxaanahu watacaala deegaanadan aan ku noolnahay wuxuu roobka baray inay laba xaaladood helaan marka xaaladii koodaadan soo dhaafnay hadda wax rooba deegaankani ma helin imika aynu gugii marayno oo xilligii aanu ilaahay uga yahay mar walba roobka u keeni karaa xilligii aan uga baranay aan maraynana waxaa muuqatay inaanaan weli hayn marka walaal waa abaar soo dheeraatay muddo badan soo jirtay deegaamada ku kala xanuun badan qaarkood roobkii dhawaan way heleen oo noofembar iyo decembar qaarkood buu ka da-ay laakiin culayska dadkii roobkaas soo eegtay baa iyaguna xaaluf badan kusii keenay oo iminka waxba roobkii u da-ay kama noola marka walaal iminka hadda ka horna muddo badan may helin iminkana ma hayaan laakiin ilaah subxaana watacaala u keenay way leeyihiin ugu dambeyn maxaad jeceshahay baaqa aad doonaysa inaad u gudbiso dadka soomaalida iyo cid kastoo ku dhegaysanaysa muxuu yahay baaqaaga walaal baaqa ugu horeeya een u gudbinayo waxa weeye maanta afkayga kuma hadlaya waxaan ku hadlayaa afka hooye aan waxba cunin ubad aan maanta xalayna dabka wax saaran berrina aan meel ku ogeyn inta dareenka iyo dubaaqa iyo dadnimadu inuu ku hadhay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala abaartan ha uga soo gargaaraan nin walba wuxuu haya maalintuu xagga daba marsanayey maahayn waa maalintuu xagga hore marsanayey ilaahay subxaana watacaala maalinta wuu inaga jebin doonaa laakiin bogga taariikhda xasuusta ha ka hadhin oo diiwaan la isku qoro diiwaanka ilaahay baa ugu weynaa maalinta qiyaamo si aad uga hesho oo naftaada dib aada ugu faraxdo maanta oo kale ha ka hadhin waxaana baaqidin leeyahay abaal badan abaal bada abaal bur iyo dheeraada midba kiisa kaaan ugu bedeli beerka ka ogsooni aad iyo aad baa umahadsan tahay sharmaarke aad baad u mudan tahay walaal ridwaan allah ku dhigo khayr intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay abaaraha ka jira guud ahaan somalilan waxaana barnaamijka marti ku ahaa sharmaarke axmed maxamed geele oo ah xogayaha golaha wasiirada somalilan islamarkaana xoghaye u ah guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle sidaa iyo nabadgelyo